waxaan ku qabana shir magaalada muqdisho looga hadlayo dardargelinta arrimaha xaaladda bini aadamnimo ay sababeen fatahaadaha ka dhaca gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooyo iyo degmada waloweyn kulankaas waxaa ka qayb galay lix xubnood oo ka tirsan golaha wasiirada ayagoo matalaya guddiga madaxweyne cabdicasiis u magacaabay arrimaha fatahaadda wasiirada ka qayb galay iyo wasaaradaha waxaa ka mid wasaaradda gargaarka wasaaradda boostada isgaarsiinta wasaaradda maaliyadda wasaaradda dhallinyada isboortiga wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha kalluumaysiga koonfur galbeed soomaaliya shirkaas waxaa nagala soo qayb galay hay-adaha shaqada tooska ah ka haya gobolka shabeellada hoose maanta kulanka waxaa gooljoog ka ah ilaa lix iyo toban hay-adood waxay warbixin naga siiyeen shaqooyinka ay qabanayaan waxay nagala hadleen culeysyada haysta iyo baahiyaha jira oo dowladda iyo hay-adaha markii hore ay soo aruuriyeen dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay mar labaad caddaynaysaa inay ka walacsan tahay xaaladda bini aadnimo ay ku jiraan dadka reer koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose ee fatahaaddu saamaysay gaar ahaan degmooyinka afgooye iyo degmada wallaweyn waxaan aad ugu faraxsannahay in gurmadka uu bilowday qoysas badan ay heleen cunto adeegyo caafimaad adeegyo dhinaca nadaafadda inay heleen laakiin weli aysan gaarin meeshii loogu talagalay kulankan wuxuu noqon doonaa toddobaad leh ilaa iyo tobankii beri u dambeysana howlahan waa socdeen sharo badan aan qabanay waxaan dareemaynaa in gurmadka hadda uu jidkii loogu talagalay inuu ku socdo dadkan ay adeegyadii gaarayaan laakiin weli dadka intiisa badan baahidoodii lagama jawaabin waxaan u mahad celinaa wasiirada koonfur galbeed oo xil dheeraad iska saaray in kulankan qabsoomo hay-adahana lagu gacan siiyo inay shaqadooda ay qabsadaan dadka fatahaadda ay saamaysay waxay u badin degmada afgooye dad ka badan afartan kun oo qof ayay fatahaaddan ay saamaysay insha allah dadaalka waa socon doonaa waxaan xaqiijinaynaa dadkaaseyto inay helaan kaalmada bini aadamnimo ay u baahan yihiin dowladda koonfur galbeed oo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed hogaamiyena ay ka go-an tahay in arrintaas mar walba la geliyo muhiimadda ay leedahay in la geliyo waxaa howl fiican ka haya gobolka guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo guddoomiyaha degmada oo degmada afgooye jooga oo shaqada isku dubladkeeda qayb ka ah waxaan ballan qaadaynaa in hay-adaha ka shaqaynaya arrimaha fatahaadda loo fudeynayo shaqadooda wixii caqabad ee ka hor yimaada shaqadoodana aan la fudeyn haddii alla idmo annagoo ah xubnaha golaha wasiirada ilaa heer madaxweyne waxaan baaq u dirayna mar labaad beesha caalamka in arrinta gurmadka dadka fatahaadaha saameeyeen la dardargeliyo waa u mahad celinaynaah doonarada iyo hay-adaha ilaa hadda shaqooyinka ka haya maxaa la yidhaahdaa degmada afgooye insha allah waxaan ku dadaalaynaa in hawshaa la dardargeliyo waxaan rajeynaa dadka reer koonfur galbeed gaar ahaan afgooye iyo wallaweyn inay helaan gurmadkii u baahan yihin